alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedin wacala aali muxamed waxaynu ku jiray qaacidada afartanaa ida ijtamaca asabaca wlquruuru waalmubaasharatu qudimat ilmubaashara haddii sababta iyo mubaasharadu ay kulmaan mubaasharadaa la hormarinayaa amhilo waxwaynu ka sheegnay masaa'il kaleoo laga istisnoodayna waa jiraan oo baabka laga reebay hadduu ra'yi ku saabsanaa culammada qaarkood oo yacni shardi iyo sabab iyo kala qaaday fuqahada badankooda shardiga ayaa sababtaa ku arki maysa istilaaxa noocaasa iyagoo isticmaalaya tashriiculjanaa'iga ayaa saas u cabbiraya isaguna adigu wax markaa yacni nuquula oo cid ka soo raray mas'alada noocaasa markaa ma sheegin marka culammada qaarkood oo yacni waxyaalaha uu shardiga ku magacaabay sabab iskaga magacaabaysaana waa jiraa sabab baciid iyo sabab qariibuun ka dhigaysa marka calaa kulli xaal sababta iyo mubaasharadu hadday kulmaan waxaa la qadimayaa sida asalka mubaasharada ayaa la qadimayaa oo xagga damaanka iyo qaandhowga lagu qadimaya lagu horumarinaya masaa'il laga istisnoodo oo markaa sababta la hormariyaana waa jiraan cillada loo hormarinayo mubaasharada loogu hormarinayo damaankiiyo waxa la midkaana waxaa weeye waa cilladii mu'asirada ahayd ee xukunka markaa saamaynaysay ama keensanaysay ee mubaasharadu weeyaan sidaas aawadeed baa looga hormariyey ama xukunka waa uga dhowaansha badan yaho maadaama uu aqrab ka yahay oo ka kale uu ka dhow yahay darteed ayaa looga hormariyey sidaas yadaabaa loogu qadimay isaga masaa'il laga istisnoodaa jira masaa-ishaas waxaa ka mid a hadduu markaa neef uu boobo oo qasbi ku sameeyo oo markuu boobay ayuu shaksi kale markaa siiyey oo deedna waxau idhi gowrac ruuxa kalena markaysagaa ma garanaynin waxaan inuu boob yahay ee wuxuu u malaynayay mulkigiisii inuu yahay oo isagu uu leeyahay saasuu u filayey damaanka waxaa lagu leeyahay kan mutasabibkaa ee ficilka sababay kaasaa damaanka lagu leeyahay ruuxan markaysagaa mubaashirka ah ee marka waxa weeye isagu ficilkii baashira ee lagu kadiyey isaga markaa wax damaana laguma le shardina waxaa waa inaanu garanaynin inuu xoolahani boob yihiin waa inaanu garanaynin hadduu garanayo inay boob yihiin ma ma noqonayso miduu cudurdaar markaysagaa ku helaya isaga ayaa markaa markaa la qadimaya masalo kaloo labaad oo iyadana laga istisnoonaya waxa weeye ruux buu markaa yacni daabadoo kale uu ka kiraystay oo deedna waxau idhi alaabtaasaan kaa kiraystay inaad ii qaaddo alaabtii uu ka kiraystay inuu u qaado ayuu alaab kale ku soo dhex daray ruuxiina kama warhaynin wax kale inuu ku soo dhex daray dabeedna markaa daabaddii markiu intii la saaray ee intii uu ka kiraystay iyo intii kale ee ziyaadada ahayd ee uu hoosta kaga daray ee daabaddii waaba ku dhimatay damaankii wuxuu saaran yahay ruuxa markaysagaa musta'jirka ah ee kiraystay ayuu saaran yahay iyadoo uu isagu markaa mutasabib yahay ayaa haddana damaankii isaga lagu horumarinaya suwarka kale waxaa ka mid a ee markaa laga istisnoonayo hadduu markaa u fatwoodo mid ehel fatwo u ahi ayuu shay in la baabi'iyo ayuu u fatwooday dabeedna waa ku khata'ay fatwadiisii damaanku waxa uu saaran yahay kii fatwooday ayuu saaran iyadoo uu mutasabib yahay kan kalena markaysagaa uu mubaashir yahay haddana mutasabibkaa lagu horraysiinayaa damaanka waxaana markaa soo arooray inuu nebigu sala allahu calayh wasalam marka uu yidhi man uftiya bikayri habatin fa innamaa ismuhu calaa man aftaah kii hubsiimo la'aanteed loo fatwoodo yacnii dembigiisu wuxuu saaran yahay kii u fatwooday ayuu saaran yahay yacnii daarimi iyo hayrkii baa soo wariyey waana xadiis saxiixa man uftiya bikayri habatin ama min hayri habatin fa innamaa ismuhu calaa man aftaah dembigiisu waxa uu saaran yahay ka u fatwooday ayuu saaran yahay marka uu sheikhu tilmaamaya waxa uu ku qayday ka u fatwoonayaa waa inuu ehel u yahay fatwada oo uu xaqu leeyahay inuu markaa fatwoodo ee haddaanu fatwo xaqa oo lahayn ee uu jaahil iska yahay oo dabeedna uu iska fatwooday xaalka noocaasa wax damaan la yidhaahdaa ma saara ayay markaa yidhaahdeen sababtuna waxay tahay ruuxa mustaftigaaba taqsiir la yimi oo markaysaga isagu ka gaabiyey naftiisa inuu ixtiyaad u sameeyo oo cid ahlufatwoa oo cilmi markaysaga u ehela inuu fatwo weydiiyo isaga ayaa ka gaabiyey waana heli kari lahaa maadaama uu taqsiirkiiyo marka uu isagu sameeyey yacni waxay iska noqonaysaa inuu isagu naftiisa ku tacadiyey calaa nafsihaa jannat baraaqishu marka sidaas aawadeed doomaankii markaysagaa ma saaraanayo ruuxii fatwooday yacni ma saaraanayo ayuu noqonaya raaficina waxaa ugu sugnaaday buu ihi mas'aladaa baxsi baa ugu sugnaaday uu isagu markaa niqaashay qowlkaas sidaa loo kala farqinayo oo markuu fatwo u ehel yahay oo uu ku khadao damaankii inuu isaga saaran yahay arrinkiina itlaaf wax la baabi'inayo uu ku saabsan yahay haddii aanu ehel u lahayna wax damaan la yidhahdaa inaanu saaray qaar kalena waxay yidhaahdeen baa jarhasi odhanaya waxaa marka isagaa muuqata in la kala markaa saaro mustaftigii jaahilka ahaa iyo mustaftigii garanayay yani markaa yani cidda cilmigala iyo cidda kale kala garanayay iyo mustaftigii ka jaahilka ahaa ee aan kala garanaynin labadaa in la kala saaraa habboon marka hadduu jaahil ka yaho xaalkiisa aanu garanaynin uu mufti moodayey yacni uu sidaas markaa moodayey inuu ehel fatwo u yahay buu u haystay yacni isagu xaaladdaas mar kastaba waa inuu qaandhaba haddii laakiin marka uu caalim yacni marka uu yahay oo bimacnaa uu garanayay cilmi kaluu leeyahay laga tilmaami maaye ruuxan muftigii inuu jaahil yahay hadduu markaa garanayay oo aanu ehel fatwada u ahayn xaalka noocaas ah yacni ma qaandhabayo waayo markaisaga isaga ayaa taqsiirka sameeyey marka taasi hadday tahay baxsiga raafic uu masalada ku baxsiyey iyadu waa taasuu markaa widho bimacnaa waxa weeye waan kuu sheegay ama markaa ba'si kuma sugna haddaynay sidaas ahayna waa baxsi kale oo masalada loo sii idaafaynayo lagu sii darayo jaraasigu masalada qaarkooda ay yacni sidaa ugu tilmaameen iyada qudheedana waa tacqiibiyey oo waxau idhi laakiin sida muuqata waxa weeye inuu markaa baxsiga raafici masalada inuu sidaa ka duwan yahay waxaana laga yaabaa inuu yahay masaladii dabiibkii inuu ka markaa qiyaas qaadanayo raafici dabiibkii inuu ka qiyaas qaadanayo oo iminka masalada qolada hore waxay yidhaahdeen xaaladda uu fatwo u ehelka u yahay oo uu khadoo damaankii isaguu saaran yahay laakiin xaaladdaanu markaa fatwo ehel u ahayn yacni wax damaan la yidhahdaa ma saara marka waxa weeye siday u dhowdahay baxsiga raafici inuu yahay waa inuu mas'aladii dabiibka ka qiyaas qaato yacni masaladii dabiibkana waxaa ku soo aroortay man tadabab walam yuclam minhu tibun qabla dalika fahuwa daaminun xadiiska sunanka qaarkood soo wariyeen ee markaa saxiixa ah waxa uu tilmaamayaa ka ibbi iyo wax daaweyn isku kallifaa walam yuclam minhu tibun qabla daalika wax markaysagaa farsamadaa ku saabsan iyo cilmi dhakhtarnimona aan hore loogu aqoonin fa huwa daaminun isaga ayaa markaa qaandhabaya yacni hadduu ku gefo oo markaysaga xanaamo markaa yacni uu darar keensado yacni isaga ayaa markaa qaandhabaya man tadababa walam yuclam minhu tibun qabla daalika fa huwa daaminun ibnulqayim aljawsiyana markaa xadiiskaas waa ku dheeraadaa kitaabkiisa la yidhaahdo aibu nabowi waxaanuu tilmaamaa markaisagaa shuruudo badan ayuu dabiibka u tilmaamaa ilaa labaatan umuurood haddaynay ku oofsamayn mutadabib buu noqonayaa damaankuna waa ka imanayaa buu markaa uu yidhi umuuraha uu tilmaamayaana waa umuuro markaisaga aad iyo aad u badan ay markaa weeyaan cidday markaa ku oofsantaana ayba iska yar tahay oo ay naadirba yacni markaa iska tahay dhif iyo naadir marka wuxuu tilmaamayaa labaatankaas umuurood haddii aynay ku oofsamin yacni inuu marka uu yahay mutadabibkii inuu yahay aanu dabiibkii ahayn damaankuna marka isagaa uu ka imanayo wixii marka isagaa darar ah ee marka isagaa dibigiisa ka dhasha falyuraajac wuxuu kaloo sheekhu tilmaamay ka digtoonow buu yidhi markaa inaad ku gefto iftaaga aad wax fatwoonayso taasna iska ilaali buu yidhi bimacnaa si aanad u gudagelin xadiiska markaa tilmaamaya ruuxa marka isaga yacni ku fatwoonaya cilmi la'aanteed inuu markaa uu yahay ruux lumay dadkana luminaya si aanad xadiiskaa u gudagelin waa inaad fatwada iska ilaalisaa yacni cilmi la'aan inaad ku fatwooto ama shay aanad hubsan aad ku fatwooto walow markaa cilmiba aad lahaatide xadiiska saxiixaynku waxa uu tilmaamayaa yani ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min alcibaad wa fii lafdin min alculamaa wlakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaai xata ida lam yubqi caaliman wa fii lafdin xata ida lam yabqa caalimun ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin wa fii riwaayatin lilbukhaari faaftaw bira'yihim fadalluu wa adalluu marka waxau xadiisku tilmaamayaa cilmigu sida uu ku tagaa inay tahay culammadii inay dhintaan oo ilaahay culammadii qabto culammadu markay dhintaanna dadku waxay markaa madax ka yeeshaan yacni waxa weeye qaar wax magarato oo juhaal ah ayaa maqaamkii culammada la dejiyaa dabeedna waa la su'aalaa oo marka la su'aalo ma aamusaane waa fatwoodaan cilmi la'aanteed bay ku fatwoodaan riwaayada bukhaarina waxay tilmaamaysaa fa aftaw bira'yihim ra'yigood iyo siday la tahay bay dabeed ku fatwoodaan maxaa dabeed ka dhasha fadalluu waa lumaan iyagu wa adalluu dadkana waa habaabiyaan oo waa lumiyaan marka xadiidkaas oo saxiixaynka ku jiraana waxa uu inoo tilmaamayaa yacni waxa weeye khatarta ay leedahay dadka markaysagaa jahaalada ah ee wax magaratada ah in markaa laga dhigto yacni madax in laga dhigto yacni khatarta ay leedahay oo wa khaasatan wax markaysagaa diin iyo dacwo iyo ku tacalluqa inay madax u noqdaan yacni khatarta ay leedahay iyo siday u sababi karto dalaal iyo markaysagaa baadi yacni macnaha noocaas ah ayaa markaa xadiidkaasi inugu baraarujinaya waxaa kaloo ku sugan sida xaafid ibnu xajarba tilmaamayo in riyaasada xaqiiqiga ay tahay yacni markaa cilmiga inay tahay iyo fatwada inay sidaas yada tahay ayuu markaa tilmaamaya waxaa kaloo la soo wariyey inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ajra'ukum cala alfutya ajra'ukum cala annaar laakiin xadiidkaasi waa daciif sida markaysaga waxaan markaa saaxiibulxaashiyaba uu ishaaray oo daarimi baa soo wariyey yacni can cabdillaahi bni abi jacfar mursalan ayuu ka soo wariyey oo waxa weeye waa xadiis mursal ah mursalkuna wuxuu ka mid yahay min qismi daciif ayuu markaa ka mid yahay culammada qaarkood oo ka hadlay cabdillaahi bni abi jacfar laftiisa tawhiiqiisa waa jiraan laakiin waxa weeye sida markaysaga yacni raajixa ah ee culammadu marka ay u badan yihiin cabdillaahi bni abi jacfar waa inuu siqo yahay weeyaan wax markaysaga waxaa tadciifin la yidhaahdo imaam axmed tadciifiyeyna arrinkaasi ma sugna ee waxa markaa yacni haayada waxa imaam axmed ka sugani waa inuu yidhi laysa bihi ba'sun wax dhibaatiii kuma sugnaa yacni markaa taas baa ugu badan laakiin inuu yidhi ninkaasi waa layin yacni markaa taasi wax sugan ma aha haddiiba ay sugnaatana rag fara badan oo akaabira ayaa tawsiiqiyey marka waxay noqonaysaa jarxi mujmal ah iyo tawsiiq marka waxa weeye inay iscaarideen muctabar ah marka waxay noqonaysaa waxa weeye yuqadamu altawhiiq almuctabar cala aljarxi almubham ama cala aljarxi markaysaga waxaan markaa mujmal jarxiga markaysagaa mujmalkaa waxaa laga hormarinayaa tawsiiqa markaysagaa muctabarka ah baa laga qadimayaa oo laga hormarinaya marka sidaas aawoodee calaa kulli xaal sida kale waxa weeye shidda uguma sugna xadiidka laakiin waa mursal mursalkuna waa min qismi daciif waxayuma sababa walmubaashara goortii sababta iyo markaysagaa mubaasharadu ay waxayumaa yajtamici sababu walmubaashara goortay sababta iyo mubaasharadu ay kulmaan yajtamica ay kulmaan faqadimana alaakhirata markaa dambe hormari oo mubaasharada ah kadalika alguruuru macaha jucila sidaasoo kaley markaa ahaatay alguruuru markaa dagitaan oo macaha markaysagaa mubaasharada wehelisay jucila waa la yeelay yacni markaa mubaasharadaas kadalika madkuurka lasoo sheegay inay la mid tahay yacni kadalika ay midla daalika baa laga yeelay waistusniyat ashyaau baa laga istisnooday fiimaa nuqila sidii la soo raray oo haddii guruurka iyo markaysagaa mubaasharadu kulmaanna sidaa horey la mid taho mubaasharadaa la hormarinaya kamaa idaa qasaba shaatan waa sidaa hadduu markaa boobo yacni markaa shaatan neef adhiya u boobay oo wa amar wuxuu amray shaksan shaksi buu wuxuu amray bidabxihaa gowraca la gowracayo walam yadri ma garan shaksigu alqarara dagitaanka markaysagaa ma garan faalqaasibu markaysagaa ka waxboobay addamaanu markaysagaa qaandhowgu yastaqiru waa sugnaanaya calayhi korkiisu ku sugnaanayaa bilqaci idaa yaqiru yacnii wakhtiga markaysagaa uu wax markaa dagayo ayaa markaa uu ku sugnaanayaa yacnii damaanku bilqaci ama bilqaci xaal ay tahay markaa masaladaasi multabisatan bilqaci mid qaci ku dheehan oo bimacnaa aan khilaaf lahayn in la jasminayo kadaa idaa sullima saasoo kaley ahaatay haddii la dhiibo zaa'idun shay ka badan shay qadri ziyaada ah baa la dhiibay calaa musta'jarin yacnii shay markaysa waxaan markaa in la qaado ijaaro markaa yacni loo sameeyo oo bimacnaa waxa weeye shay loo kireeyey ayaa markaysa loo dhiibay yacnii ruuxii markaysagaa laga kiraystay wax ayaa ruuxii markaysa waxaan markaa shaqadaa loo kiraystay ee ajiirka ahaa ayaa markaa loo dhiibay isagoo shaygaasi siyaado ka yahay shaygii markaysagaa laga kiraystay inuu qaado lixamlihi qaadista uu qaadayana markaysagaa loo kiraystay oo faxammala waxa markaysagaa uu qaadsiiyey oo ku kallifay inuu qaado mu'ajirun kii wax kiraystay yacni shaksigii markaa uu kiraystay ee ajiirka ahaa buu yacni markaysagaa yacni xamligiisa iyo qaadistiisa ayuu ku kallifay yacni qadarkii ziyaadada ka ahaana yaday weheliso ziyaadadaasoo jahilahu marka isagaa uu ka jaahil noqdo oo aanu isagu ogayn wax kaleoo ziyaadiye inay weeliso fatalifat markaasay marka isagaa yacni baaba'day bimacnaa waxaa yacni daabaddii la saarayay baa markaysaga waxaa markaa dhimatay ama waxyeel la soo gaadhay daminahaa waxaa qaandhabaya musta'jirun kii wax kiraystay baa qaandhabaya kamaa sabad sida sugnaatay waxaysumaa aftaahu bilitlaafi waxaysumaa goor kastoo aftaahu u fatwoodo bilitlaafi markaysagaa baabi'inta shayga la baabi'iyo ahlun mid ehel u ahay lilfatwaa buu ehel u yahay fa akhta'a dabeedna waa khata'ay fadamaanu markaysagaa qaandhowgu waafi waa mid markaa ku yacni kaamil oo dhammaystiran cala aladii kii korkiisa markaysa waxaan markaa xaaluu ku sugan yahay aftaa markaysagaa fatwooday bilaa khafaa'i qarsooni masaladaasi qarsoon tahay la'aanteed faxdar markaa ka digtoonow min alkhata'i gefka fil iftaa'i fatwoodka aad wax fatwoonayso yacni gefka aad ku gefayso ka digtoonow wayadmanu waa qaandhabayaa alimaamu baa qaandhabayaa xaysumaa amar goor kastuu amro yacni dulman yacni ay bidulmin markaysa waxaan markaa dulmi uu ku amro lijaahilin ruux aan garanayn buu markaysaga waxaan markaa u amray yacni biqatlin in sadar yacni dil buu amray yacni markaa in sadara hadduu soo furo dilkaasoo dulman ay bidulmin markaysagaa dulmi ku dheehan waxaysumaa waqafa goor kastuu markaysagaa waqfiyo oo uu markaa yacni waqaf u dhigo daycatan meel markaysaga waxaan markaa daycaa bimacnaa meel caqaar oo maguuraana calaa qawmin markaysagaa qola ayuu ku waqfay oo fabaanat waxay markaysaga waxaan markaa soo baxday oo bimacnaa noqotay mustaxaqatan markaysagaa mid la mutaystay inay tahay xaalay tahay markaysagaa mid la mutaystay ayay markaa caddaatay falaa yadmanu qaandhabi maayo ilaa waaqifun lilhalla yacni ma qaandhabayo ilaa waaqifun mid u waqfay mooyaane lilghallati ay alghallata hallada markaysagaa bimacnaa faa'iidadii yacni faa'iidada yacni kii waxa shaygaa manfacadiisa kii waqfay ayuunbaa markaa qaandhabaya manfacadii ka dhacday markaysaga isaga ayaa qaandhabaya wa tama nadmu larbaciina jumla wa tama markaysaga waxaan markaa waa dhammaatay nadmu larbaciina arbaciin markaysaga ama afartan markaysaga in la nadmiyo oo afartan qaacido la taxo ayaa dhammaatay jumlatan yacni markaa ay fii jumlatin iyada oo ku sugan ama jumlatan xaalay tahay markaysagaa jamiicatan mid markaa yacni dhan markaa xaalay tahay afartankaasi waxa uu halkan inagu tilmaamayaa masaa'isha kale laga istisnoonaya waxaa ka mid ah hadduu imaamku amro shaksi in markaa la dilo shaksigaasna markaysagaa dulmi baa lagu dilayey cidda markaa uu amrayayna ruux ka jaahila in dulmi lagu dilayo ayuu ahaa imaamkii amarka uu amray buu u sameeyey oo waxa uu is yidhi shaygani markaysaga waa shay bannaan ruuxanna markaysaga waxaa shay sharciya ayaa lagu dilayaa sidaas iyadaa buu is yidhi jallaadkii baa dabeed markaysagaa dilay ama kii markaysaga waxaa qisaasta yacni ama dilka fulinayey ee askartii ayaa markaysaga arrinkii markaa fulisay oo dishay manay garanaynin in dulmi lagu dilaayo haddii ay garanayaan in dulmi lagu dilaayo damaanka iyaga ayaa lagu horumarinayaa oo lagu qadimaya laakiin mar haddaynay garanayn in dulmi lagu dilaayo xaalkaa mutasabibka oo imaamkaa baa markaysagaa damaanka lagu leeyahay wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa waqaf baa markaysagaa ruux baa markaysagaa meel yacni maguuraan oo kale ayuu waqfay dabeedna waxa uu ihi manfacada ka soo baxaysa ayuu cid markaa mucayana ayuu ku waqfay cid buu ku waqfay manfacadii sidii markaysagaa loo intifaacsanayaa markii dambe waxaa la ogaaday shaygan inay tahay yacnii xoolo cid kale leedahay inay tahay oo ninkani aanu aanu lahaynba ayuu markaysagaa la ogaaday marka waxa weeye manfacadii waxaa markaa qaandhabaya dadkii markaa cunay markaysaga waxaan waqafkaa iska cunay yacni ma qaandhabayaanoo waxaa cunteen la kaalay ee la odhan maaye wixii laga isticmaalay ama lagaga intifaacay waxaa qaandhabaya ruuxii markaa waqfay ayaa markaa qaandhabaya oo mutasabibka mas'aladaasna markaysagaa lagu hormarinayaa markaa sidaas iyada ah bay markaa taasina tahay qaala axmed maxamed zarqa raximahu llah tanbiih inamaa yajibu adamaanu cala almubaashiri waxdahu duuna almutasabibi ida kaana sababu laa yacmalu fi litlaafi ida infarada can ilmubaasharati ka xafri ilbi'ri fainahu biinfiraadihi laa yuujibu talafa maa lam yuujad idafcu maa lam yuujad iddafcu aladi huwa almubaashara wain kaana lowla alxafru laa yutlifu bidafci أما إذا كان السبب يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن المباشرة كالسوق مع الركوب فإن المباشر والمتسبب يشتركان حينئذ في ضمان ما تتلفه الدابة waxa mas'alu baraarujinaya masalada uu baraarujinayaana waxay tahay xaalka aynu nidhi damaanku waxa uu saaran yahay mubaashirka oo keliya oo mutasabibka ma saara oo waxaa lagu hormarinayaa damaanka mubaashirka oo isagaa marka isagaa qaandhabaya mutasabibkuna la qaybsani maayo oo isagu marka la qaybsan maayo waxa ay ku saabsan tahay waa haddii waxa weeye sababtu aynay ahayn mid keensanaysa itlaafka iyo shayga baabi'intiisa haddiise mubaasharadii ay ka gaarto keligeeda ay noqoto waa haddayna keensanayn markaysa waxaan markaa wax markaa halaaka ama markaysagaa talaf iyo baaba-a waa haddaynay iskeedu keensanayn gaarnimadeeda laakiin hadday sababtu haddii aan mubaasharadu raacin lafteedu ay talaf keensan lahayd hadday caynkaa tahay raacista israacaan oo sababtiiyo mubaasharadu isu yimaadaan ka dhalan mayso in damaanka markaa mubaasharadii lagu gaar yeele ila sababtiibaba itlaafka sideeda u keensan lahayd haddaan mubaashara raacine xaalkaa waxay noqonaysaa in la yidhahdo damaanka waa loo qaybinaya oo labadooda markaysagaa qaantii dhex taallaayo yacni markaa ay qaybsanayaan ama ida kaana asababu yacmalu fi litlaafi ida infarada can lmubaasharati kaasawqi maca alrukuubi faina almubaashira walmutasabiba yashtarikaani xiinaydi fi damaani ma tutlifu daaba lianna asaa'iqa wain kaana mutasabiban walraakiba wain kaana mubashiran faina asababa haahuna wahuwa asawqu yacmalu fi litlaafi ida infarada can alrukuubi fayadmanaani bisawiya raddu lmuxtaar من جناية البهيمة بمعنى باب جناية البهيمة شرح القواعد الفقهية صفحة أفر بقول يسديدي أفرتان يعني أحمد محمد زرقاء وحاو تلماميا حال كصابت أي إسكيد وكانسان لهيد إذا مباشرة راعن وحضمان يعني أي كانسان لهيد waxay noqonaysaa haddii sababtina ay raacdo iyo mubaasharadii israacaan oo isu yimaadaan in mutasabibkii iyo mubaashirkii loo qaybiyo bisawiya oo damaankii la yidhahdo labadiinu iska wada bixiya masalaanu u tusaaleeya masaladaasi waxa weeye waa markaysagaa daabad ruuxna uu dabada ka kaxaynayo oo uu yahay markaysaga waxaan markaa waa saa'iq amaba hoggaan ku haya ruuxa kalena markaysagaa raakib weeyaanoo waa fuushan yahay ruuxna waa kaxaynaya marka iyadoo markaysaga waxaan markaa daabaddii markaa ruuxna saaran yahay ruuxna markaysagaa ku kaxaynayo ayaa waxa weeye waxa markaa ka dhalatay inay cid jiidhay ayaa markaa ka dhalatay kan sare ee saarani markaisagaa waa xukumi karaya oo waxa weeye markaisagaa isaga ayaa markaisagaa jarihii markaisaga waxaan markaa haysta kan kalena dabadu uga kaxaynaya oo haddii markaisaga yacni ay ku beegan tahay yacni cid ay ku beegantao kale waa ka duwi karaa marka xaaladdaas hadday ayna israacin mid weliba gaarnimadeeday u keensan lahay damaan oo daabadda haddii la saaran yahay iyo haddii markaisagaa la kaxaynayo yacni mid waliba damaan bay keensan lahayd waxay geysatay in ruuxa lagu leeyahay markay caynkaa iyadaa too labadii israaceen waxay noqonaysaa in damaanka loo qaybiyo oo la yidhaahdo labadooduba waa wada leeyihiin si isku midanay u qaandhabayaan waa loo kala barayaa mid waliba bar buu iska bixinaya masalada noocaasna waxa uu ku markaa baraarujiyey yacni sababta iyo mubaasharada markuu ka warramayey ayuu sharxu alqawaacid alfiqiya axmed maxamed azarqa uu ku baraarujiyey marka afartankii qaacide ee hore halkaas iyadaa ayay markaa ku dhan yihin halkaas ayay markaa ku dhan yihin marka masalada ku saabsan fatwada iyo markaysaga in laga digtoonaado in lagu khato'o mas'aladaas waxa weeye oo aada looga hubsado selafku waxay ahaayeen aada iyo aad mid markaa yacni taxari u sameeyo aada isaga hubsada ayay ahaayeen waxaana jirtay inay waxa weeye qaarkood ay markaa waxa weeye cid kale u tilmaami jireen mas'alada si ciddaa kale uga jawaabto oo hadday ajar leedahay iyo hadday dembi leedahayba iyagu markaysaga ay qaataan saasay uga warwareegi jireen waxaana la soo naqliyey sida daarimigiiba ku sugan ayaa nin taabiciya wuxuu ihi boqol iyo labaatan saxaabi baan soo gaadhay buu idhi boqol iyo labaatanka marka su-aal la weydiiyo mid waliba waxa uu jeclaysan jiray ka kale inuu ka fatwoodo isagu ka nabad galo sidaas iyadaa ayuu mid waliba yacni jeclaysan jiray nusuusta inoo tilmaamaysa oo markaa ishaaraysa in waxa weeye cilmi la-aanteed ama waxaan cilmi loolahayn in lagu fatwoonna waa badan tahay waxaa ka mida wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun muxaramaadkii qaciga ahaa baa lagu tiriyey qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baطna wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun marka waxa weeye muxaramaadka naska lagu tasriixiyey inay xaaraan tahay waxaa ka mid a in ilaahay laga sheego waxaan cilmi loolahayn ha ahaato markaysaga asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo markaysaga waxaan ictiqaadka in laga sheegayo waxaan cilmi loolahayn yacni cilmi alcilmu billaah ha ahaato ama cilmu alcilmu biamri illah ha ahaato axkaamta markaa shareecada waxaan cilmi loolahayn in laga sheego hadday tahay iyo hadday tahay ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa waxaan cilmi loolahay in loo sheego mid waliba waxay ka mid tahay muxaramaadka waxaa kalou ilahay yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm waxaa kalou ilaahay yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun oo dadkii waxaa loo qaybiyey cid markaysaga cilmi le iyo cid aan lahayn cidda cilmigale markaysaga waxaa lagu waajibiyey in waxay garanayaan ay sheegaan baa lagu waajibiyey waxaana markaysaga waajibkoodu yahay inay ka jawaabaan haddii markaysaga la su'aalo waan cilmiga lahayna markaysaga waajibkoodu waxa weeye inay caqli iyo wax kale isticmaalaan ama markaysa waxaana uu yidhahdo waxbaan baxsinaya isagaan cilmi lahayn maahe waa inuu markaysaga ahlu cilmiga marka uu su'aalo oo iyaga markaysagaa fatwo weydiiyo weeye nebiguna waxau yidhi sala allahu alayhi wasalam hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aalu xadiiskaasina laba dariiq buu leeyahay marka qadarka ku saabsan markaysaga waxaan markaa fatwada oo mas'aladaa ku saabsani waxa weeye waa markaysaga qadar saxiixa ahlucilmiga qaarkoodna way saxiixiyeen ama waa taxsiiniyeen sheikhulalbani baana ka mida raximahullah marka waxa weeye adilo badan bay sidaas iyadaa isaga leedahay marka taqliid aad iyo aad ay u adkeeyeen baa culammaduna markaysagaa jirta masalada noocaasa ay adkeeyeen ayaa markaa jirta walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalun wahada xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib marka waxa weeye in yacni rabbi laga sheego oo la yidhaahdo yacni shaygaa ilaahay waa xalaaleey iyadaan daliil loo haynin ama waa xaaraantinimey iyadaan daliil loo haynin inay ka dhalanayso iftiraa ilaahay lagu been abuuranayo ayaa laynoo sheegay marka waxa weeye dembigana waa innagii xadiidkii horena sheegnay man uftiya min hayri habatin fa inamaa ismuhu calaa man aftaa aw bigayri habatin fa inamaa ismuhu calaa man aftaa bigayri cilmin lafdi ahna waa loo soo wariyey yacni cilmi la-aan haddii lagu fatwoodo cidda markaysagaa ugu fatwootay ayaa dembigeedu markaysagaa uu saaran yahay masaladaas markaysaga ahlucilmigu aadaabta fatwada iyo shuruudda ay leedahay bay kaga hadlaan haddii fii kutubi usuuli fiqihi ay tahay iyo aadaabta markaysagaa fataawada kutubta gaarkee loo alifay hadday tahay iyo hadday kutubta axaadiista markaysaga yacni baabka cilmiga markay ka warramayaan hadday tahay mid kastaba waa kaga hadlaan oo aada iyo aad ayay markaysagaa mas'aladaas uga warramaan xaalka uu fatwoonayaana waa inay tahay markaysagaa xaal yacni uu faariqulbaal yahay oo isagoo cadhaysan oo markaysaga yacni uu khaatirkiisii mashquul yahay inuu wax xukumo sidaynay u ahayn ayaa inuu fatwoodo isagoo ama cadhaysan ama markaa khaatirkiisu mashquulsan yahayna aynay markaa u ahayn oo waxa weeye xaaluu markaa uu yahay caadi uu yahay oo markaysaga wax ashqaali aynay jirin waa inay tahay xaalku markaysagaa fatwoonaya waa inay sidaas noqotaa wayadmanu waa qaandhabayaa alimaamu imaamkaa qaandhabaya xaysumaa amara goortuu amro biqatlin buu amray yacni marka waxa weeye dulman qatligaasoo markaysaga ay bidulmin markaysagaa dulmi ku dhacay in sadara waa hadduu qatligu fulo markaysaga oo la fuliyo oo markaysagaa lagu fuliyo cidduu yidhi ha la dilo ayaa markaysagaa la dilay waxaanu amray markaysaga xaysu amara goortuu amray lijaahilin ay jaahilan markaysagaa jaahil buu amray amre mafcuulkeedii ayuu markaysagaa yacni jaahilku markaa noqonaya laamkuna waa iska masiida weeye oo ziyaad ahaan baa markaysagaa mafcuulkii la ysaga geliyey xaysumaa amara goortuu amro markaysagaa imaamku lijaahilin jaahilan buu amray yacni biqatlin dil buu amray dilkaasoo dulman ay bidulmin dulmi ku dhacayo in sadara waa hadduu dilku fulo ayuu qaandhabaya oo hadduu amro aan dilkii la fulinin la odhan maayo qaantii iska bixi ee goorta qaantuu imanaysaa waa goorta dilkii la fuliyo weeye ruuxa markaysa waxaan markaa la amraya ina ruux ka jaahilo aan garanayn dilkan inuu dulmi yahay waa inuu yahay waxaysumaa waqafa goortuu markaysagaa waqfiyo daycatan markaysagaa yacni dayca ayuu waqfiyey bimacnaa daycada waxaa la yidhaha dhulka caqaarka maguuraanka dayca iyo dayaacna waxaa loo yidhi hadduu qofku ka tago waa lumaya marka waxa weeye hadduu qofku ka tago lumitaanka u lumayaa dayco iyo dayaaciyo loogu magacaabay marka daycada markaysagaa dhulka maguuraankaa baa la yidhaahdaa waqafadani waa tii markaysagaa xabsiga ahayd oo baabulwaqfi ee awqaaf markaysaga waxaa marka awqaafta lagu jamcin jiray yacni taas weeyi marka waqafa marna waxay noqotaa bimacnaa waxa weeye qaama waa istaagay marna waxay noqotaa waqafa bimacnaa xabasay noqotaa marka waqafa oo markaysagaa qaamo la micno ahi waxa ay markaa tahay waa markaa laazim weeye mutacaddi ma aha waqafo oo bimacnaa markaysagaa yacni xabasa ahina mutacaddi weeyaan ee laazim ma aha waqifuuhum ay waxbisuuhum baa macnaheedu noqonaysa waqifuuhum xabisa waa tii baabulwaqfi oo kale weeyi waqafadii markaysa waxaan markaa waxa weeye qaamo la micno ahayd ma aha waayo taasi waa laazim waxaysumaa waqafa goor kastoo u xabiso oo u waqfo daycatan markaysaga yacni dhul buu waqfay meel markaa maguuraana ayuu waqfay sida beer iyo wax la mid a calaa qawmin qoluu ku waqfay sida dalabatulcilmiga ama culammada wuu ku waqfay oo fa baanat waxay markaysagaa caddaatay mustaxaqatan xaalay tahay markaa mid la mutaystay oo cid kale inay leedahay baa la ogaaday falaa yadmanu qaandhabi maayo manaaficdii iyo intifaacyadii iyo wixii laga cunay ilaa waaqifun lilghallati ay ilaa waaqifu lghallati mafcuulkii markaa halla ahaa ayaa waxaa la geliyey markaysagaa laa masiide ayaa la geliyey marka waxa weeye yacnii hallada markaysaga waxaan ama manfacada kii waqfay oo keliya ayaa markaysagaa qaandhabay ilaa waaqifun lilghalla ay alghallata hallada markaysaga ama manfacada kii waqfay ayuunbaa markaysagaa qaandhabay wa tamma waa dhammaaday nadmul arbaciina afartan inay markaysagaa saxoodii ayaa dhammaatay yacni jumlatan ay qaacidatan xaalay markaysagaa qaacido tahay ama jumlatan xaalay markaysaga xoo jamiican markaysagaa mid dhammaystiran marka ay tahay ayay markaa dhammaatay albaabu haalis baabka saddexaad fi lqawaacidi almukhtalafi fiiha qaacidooyinka la ysku khilaafsan yahay bay ku sugan tahay baabka saddexaad uu ku sugan yahay walaa yuطlaqu tarjiixu tarjiixna aan la iطlaaqaynin liikhtilaafi iskhilaafka uu tarjiixu iskhilaafayo fi lfuruuci faracyada uu ku kala duwanaanayo darteed aan loo iطlaaqaynin tarjiixa wa hiya taasi cishruuna qaacida waa labaatan qaacido wahaaka cishriina min alqawaacidi taxqiiquha min acdami alfawaa'idi wa hiya alqawaacid alatii fiiha اktulif wاlqowlu fii tarjiixiha lam ya'talif ولم يسغ إطلاقه للخلف في فروعها وعدم التألف والجزم في بعض الفروع ربما بأحد الشقين جاء فاعلم لكنه في البعض منها وأنا أشير نحوه لمن تفطن وقد جعلت كل جنس منها في ضمن فصل لا يزيد عنها فانحصرت إذا فصول الباب أربعة والشكر للوهاب baabka saddexaad waxa uu ku saabsan yahay qaacidooyinka la ysku khilaafsan yahay oo aan la itlaaqaynin oo la sii daynin tarjiixa la arjaxayo midkooda aanaan la sii daynin oo la itlaaqaynin waana labaatan qaacido wahaaka qaada buu ku uhi cishriina labaatan oo min alqawaacidi qaacidooyinka ka mid ahaaday taxqiiquhaa markaysagaa labaatankaa marka xaqiijinta la xaqiijiya ama qawaacidda taxqiijinta la xaqiijiyo bimacnaa adiladeeda lagu gartaa min acdami alfawaa'idi faa'iidooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay wahiya markaysagaa tani alqawaacidu waa qaacidooyinkii allatii taasoo fiiha akhtulif la ysku khilaafay yacni alqowlu odhaah oo fii tarjiixihaa markaysaga arjaxaadda markaa midkeed la arjaxayaa yacni markaa qawaaciddaa la arjaxayaa odhaahda laga odhanaya tarjiixeeda arjaxaadda la arjaxayo laga odhanayaa lam ya'talif isma waafiqin walam yasuq markaysaga ma bannaana iطlaaquhu in la iطlaaqo la sii daayo lilkhulfi qowlka tarjiixa in la iطlaaqa yacni markaa ma bannaana lilkhulfi khilaafka la ysku khilaafay fii furuuciha faracyaalkeeda la ysku khilaafay darteed iyo wa cadami ta'allufi iyo inaynay markaysaga iswaafaqaynin yacni markaa furuucdu oo aan isku gees keligii raajax noqonaynin aawadeed waljasmu jasminta la jasminayo oo la goynayo fii bacdi alfuruuci faracyada qaarkood la jasminayaa jaa'a waa yimi ee faclaman yacni markaa gara ayuu ku yidhi laakinahu hase ahaatee fi lbacdi minha yacni bar ka mida ayuu ku saabsan yahay tarjiixaasi wa ana ushiiru naxwahu aniguna waa tilmaamayaa xaggiisa ayaan tilmaamayaa bui liman tafatana waxaan u tilmaamayaa ciddii u fiira yeelatay waqad jacaltu waxaan ka yeelay kulla jinsin jinsi kasta oo minhaa ka mida yacni qawaaciddaas fii dimni faslin fasal dhexdii baan ka yeelay oo laa yaziidu canhaa aan markaysagaa ka badanaynin oo ka ziyaado yeelanayn fasalkaas fanxasarat waa koobantay idan wakhtigaasba fusuululbaabi baabka fasalyaalkiisu waa koobantay arbacatan ay fii arbacatin afar gudaheed bay ku koobantay waa min baabi nasci alkhaafid waxaa kaloo bannaan in sida uu markaa yacni matnigaba ku taalla loo daayo layaa arbacatun ay hiya arbacatun washukru markaysagaa shukrinaquna lilwahaabi ilaahay deeqda badnaayee markaysaga aad wax u bixin jiray ayuu markaa u sugnaaday halkana wuxuu inoo tilmaamayaa baab dambe oo waxa weeye qawaacidda yacni marka la isku khilaafsan yahay oo madhabta lafteedu isku khilaafsan tahay oo furuucda marka laga eego ay iskhilaafayso tarjiixa la kala arjaxayo ayaa baabkani marka uu ku saabsan yahay tanna waxa weeye marka isaga waa labaatan qaacido oo uu qoray marka kitaabka alashbaah wannadaa'ir oo uu sidaas aawadeed marka isaga halkanna uu ku soo aroorinayo iyadoo marka isaga markaa ay koobkooban tahay ayuu soo aroorinaya masaa-ishaasna waxaa markaa yacni ay yihiin waa qaacidooyin furuucda markaa ku dhismaysa marka la eego qaar basi baa la arjaxa labada daraf ee qaacidadu leedahay ayaa darafba markaysagaa furuucda qaar baa la arjaxaya furuucda qaarna markaysaga waxaa la arjaxayaa yacni markaasi furuucda kale ee markaysaga isla qaacidadaa soo gudagelaysana si ka duwan sida markaa faracyada la arjaxayay ayaa iyagana la arjaxaya marka waxaa weeye qaacidadii marka waxay noqonaysaa inay ku kala duwan tahay calaa xasabi alfuruuc ama calaa xasabi alabwaab inay baababka ama faracyada ay ku kala duwan tahay oo waxa weeye markaa midba gees la arjaxayo khilaafkuna uu madhabta ku sugan yahay sidaas iyadaa weeya in la itlaaqoo la yidhaahdo masaladan sidaasaa markaysagaa raajixina yacni markaa ma suuragal aha yacni markaa ma suuragal aha in waxa weeye la arjaxo oo la yidhaahdo markaysaga masaladan baabkan markaa ama qaacidadan sidaasaa raajixa oo la iطlaaqaa marka isagaa ma dhici karto anna waxaan tilmaamayaabuu marka isagaa u ihi masaa-ishaasaan markaa ku ishaarayaa iyo furuucdaa marka isaga waxaan marka ayaan kuu tilmaamayaa sidaas iyada ah ayuu markaa u yidhi waxa uu odhanayaa marka isagaa shaarixa jarhazigu wa ana kasura min almusanifiina milu haada taasoo kale musanifiinta ama culammada kutubta qorta way badatay inay sidaa isticmaalaan oo anaa yidhaahdaan وظاهر كلامهم عدم كراهته لأنه ليس بجواب ولا قرينة تدل فيه على كبر ونحوه يعني مركا ظاهر كهذا الكودنا وحوية وإن أنكراها كسغنين بشرط وهدي أين جوابها إن قرينة كتسنيسا كبر يوحلم دين مركا أين يجرين يهدي وحوية مركا يعني جوابتها oo marka yacni qaraa-intu markaa xoogaa isyara sarraysiinayo wax la mida laga dareemayo tan noocaasi waxa weeye waa madmuum ama waa makruuh oo waxay tahay mid laga fiican yahay weeyaan dadka qaarkoodoo ama culammada qaarkoodoo yidhi waxa weeye anaa in la isticmaalaa maba aha waa jiraan laakiin itlaaqeeda ma aha xadiidkii istiidaankana waxaa loo diiday waa markaysa waxaan markaa maqsadkii looga dan lahaa markaysa waxaan weydiinta la weydiinayo lalahaa kumaa garaacaya ayaan ku xasilayn ana ana oo waxa weeye wax macrifo oo ka xasishay ama waxay kordhisay ayaan jirin taxsiilulxaasil ba iska ahay ka garaacayaa kan markaysagaa inuu yahay waa la garanaya albaabka garaacaya inuu isaga yahay waa la garanayay laakiin isagu kuu yahay baa laga jaahilahay oo aan la garanaynin kii la doonayay in la caddeeyo kuu yahay ayaanu iscaddaynin sidaas aawadeed ayay waxay noqotay markaysagaa mid makruuha ayay noqotay mashaayikhda qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacni marka aafadu gebigeeduba waxay marka isagaa ag taallaa marka isagaa ana iyo cindi bay markaa ag taallaa bay yidhaahdeen sidaas aawadeed marka isagaa yacni qaaruun iyo fircawn iyo ibliis iyo anaada iyo cindi bay marka isagaa waxay ku halaagsameen marka isaga ay tahay sidaas aawadeed xagga aadaabta inuu aad marka isagaa daalibulcilmigu uga taxafudo isaga ilaaliyo ana iyo cindi yacni inuu aada isaga ilaaliyaa mashaayikhda qaarkood fiican bay markaa yidhaahdeen ibliis waxa uu ihi ana khayrun minhu yacni ayuu yidhi waxaanu markaa yacni ahayd yacni inuu halaagsamay ayuu noqotay oo waxa weeye erayga noocaasa takabur iyo isla weyni iyo issarraysiin ayuu markaa u lahaa ibliis waxa uu yidhi ana khayrun minhu yacni markaa fircawna waxa uu yidhi ana rabbukum alaclaa buu yidhi yacni marka waxa weeye labaduba markaysaga anaadaasaa laga soo galay bay yidhaahdeen yacni qaaruunna cindii baa laga soo galay bay yidhaahdeen innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii marka calaa kulli xaal markaysaga aadaabta waxaa ka mid a inuu markaa yacni si badan markaa isaga ilaaliyo anaada iyo cindiiya isaga ilaaliyo oo xaajo keensatay mooyaane aanu si kale u isticmaalin dadka laftooduna waa karaahiyaystaan qofku hadduu markaa ku celceliyo anaa caynkaa idhi iyo anaa sidaas iyo anaa markaa anaadaasi hadday soo noqnoqoto dadka laftooda markaysaga waxaan waxay ka tahay arrinkaasi makruuh bay agtooda markaa ka tahay marka waxa uu tilmaamayaa sheikhu jinsigan markaysa waxaan markaa waxaan ka yeelay yacni labaatankii qaacido shan shan baan isugu daray shantii kastaba waxaan ka yeelay markaysa waxaan markaa fasal gaara baan ka yeelay yacni shantii kastaba fasal gaara baan ka yeelay marka afar fasal ayay dabadeedna noqotay buuli shukriguna ilaaha wahaabkee markaysagaa waxsiinta iyo deeqda badan ayaa marka waxa weeye shukriguna u sugnaatay shukriguna waxa uu ku fasiray markaa sheikhu jarhazigu wa huwa ibdaa'u mukaafa'atin suuriyatin min alcabdi calaa nicami mawlaah waa mukaafa'o markaysagaa suuriya oo marka qaabka yacni muuqaalka laga eego mukaafa'o iyo markaysaga waxaan markaa abaalgudisoo kale ayay u eg tahay xagga suurada iyo muuqaalkay markaa uga eg tahay uu markaa mukaafa'a ka samaynayo nicmooyinkii ilaahay yacni markaa uu mukaafa'a ka samaynayo bimacnaa waxau ihi wa hada sarfu kaannahu mukaafa'atun litilka anicami fi suura yani ayuu yani faadaanigu odhanaya wailaa fafi lxaqiiqati nicamuhu tacaala laa tadkhulu taxta xasrin yacni waxa weeye haddii aynay sidaas ahayn oo la odhan suura ahaan bay sidaa u eg tahay xaqiiq ahaan nicmooyinka ilaahay wax koobmayaba ma aha oo wax koobmi karayaba yacni maba aha ilaahay waxau ihi wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmada ilaahay haddaad istidhahdaan tiriya ma koobi karaysaan baa layidhi fa annaa lilcabdi an yasrifa jamiicaha ilaa maa khuliqa liajlih inuu nicmooyinka dhammaanteed wixii loo abuuray u sarfiyo siduu addoonku u awoodi kara walida qaala tacaala waqaliilun min cibaadiya ashakuur imaam markaa yacni shaafici baa waxa uu yidhi yacni nicmada uu qofka ilaahay siiyo shukriga uu ka shukri naqayo laftiisa iyo xamdinaqa uu ka xamdi naqayo waxa uu ku gudan karaa iyadoo uu ilaahay markaysaga haddana nicmo labaad siiyo nicmadaasoo tawfiiq ah markaasuu yidhi alxamdu lilaahi aladii laa tu'addaa shukru nicmatin yacni min nicamihi ilaa binicmatin minhu yacni markaa waxa weeye ilaah waxa markaa mahad leh ilaaha markaysagaa nicmo xaggiisa ka ahaatay in loo mahadnaqa aynay suurtoobi karin nicmo kale oo uu ilaahay siiyo oo uu yacni markaa uu ku deeqo mooyaane si kale in waxa weeye uu ugu mahadnaqaa ilaahay ma suuragal ah laakiin nicmada shukri wuxuu kala iman karaa marka nicmo kale ilaahay uu siiyo nicmadaas oo tawfiiq ah macnaha noocaasee imaamu shaafici uu u tilmaamay yacni markaa shaacir baa ka cabiray markaysagaa laba bayd ku tilmaamay oo waxau yidhi idaa kaana shukrii nicmat allahi nicmatan lahu calaya fii midliha yajibu shukru famataa buluugu shukri ilaa bifadlihi wain taalat alayaamu watasala alcumru waxau yidhi waxa weeye hadduu yahay shukrigaan u shukri naqayo nicmooyinka ilaahay aan uga shukri naqaya laftiisuba hadduu nicmo yahay oo shukrinaqii baaba nicmo xagga ilaahay ka timi yacni marka ah idaa kaana shukri nicmat allahi nicmatan lahu calaya fii midliha yajibu shukru haddii shukriga nicmada ilaahay aan ka shukri naqayaa laftiisu uu nicmo yahay oo laftiisu mudanoo ay ka waajibayso in laga sii shukri naqo shukri naqaa laga sii shukri naqayaana uu yahay nicmo kale uu yahay oo isaguna ay tahay in laga sii shukri naqo oo caynkaaba ay tahay famataa buluuqu shukri ilaa bifadlihi bal goormaa la gaadhi karaa in shukri rabbi loo shukri naqo sidee loo gaadhi karaa iyadoo fadliga ilaahay yacni marka ay ku lamaan tahay mooyaane oo ilaahay galladiisii iyo nicmadiisii yaday kugu heliso mooyaane siday u dhici kartaaba inaad rabbi u shukri noqdo yacni rabbi inaad u shukri noqdaa ma dhici karto yacni ilaahay fadligiisa mooye si kale inaad ugu shukri noqdaa ma jirto wain taalat alayaamu watasala alcumru walow maalmuhu markaa ha dheeraadaan cimriguna markaysa waxaan markaa ha xidhiidhee oo markaa ha daa'ime oo wakhti dheer ha noqdee yacni in laga shukri naqaa ma suuragal aha haddii waxa weeye yacni markaa ilaahay aanu tawfiiq kugu nicmaynin nicmo ilaahay ku siiyey kama shukri naqaysid oo inaad ka shukri naqdaa ma suuragal ah sidaas aawadeed ayaa markaa culammada qaarkood waxay ku fasireen inuu waxa weeye shukrigu risqi yahay qowluhu tacaalaa bay ku fasireen watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun watajcaluuna waxaa ka yeelaysaa risqakum shukurakum shukrigiinaa ka yeelaysaa culammada qaarkood oo yidhi min baabi xadfi lmudaaf waa jirtaay oo yidhi shukra risqikum yacni ayaa loo jeeda laakiin culammada qaar waxay ku fasireen aanan filayaa ibnu cabbaas laftiisana in laga soo naqliyey yacni waxay yidhaahdeen risqakum risiqa waxaa looga jeedaa mudaaf in la qadaro waxba loogama baahnee shukriga laftiisaaba risiq ah shukrinaqa rabbi loo shukrinaqayo laftiisaaba risiq ah oo waa risiq iyo nicmo watajcaluuna risqakum ay shukrakum shukrigiinni waxaa ka yeelaysaan ilaa waa risiqe waa risiq markaysagaa ruuxda iyo qalbiga u sugnaadaye waxaa ka yeelaysaan markaysaga annakum tukadibuun wahaaka qaado buu uhi cishriina labaatan qaado labaatankaasoo min alqawaacidi qaacidooyinka ka mida taxqiiquhaa xaqiijinta la xaqiijiyo oo la aqoonsadaa markaysagaa qawaaciddaas min acdami alfawaa'idi faa'iidooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay waahiyo markaysagaa qawaaciddani alqawaacidu alatii waa qawaaciddii tii fiiha ikhtulifa la ysku khilaafay waalqowlu waalxaal alqowlu markaysaga odhaahda fii tarjiixiha arjaxaadda qawaaciddaa la arjaxaa markaysaga yacnii laga yidhaahdaa lam ya'talif aanu iswaafiqin qowl laga yidhaahdaa arjaxaadda markaysagaa qawaaciddaa daraf la arjaxayaa aanu markaysa waxaan markaa iswaafiqin walam yasuq aanu saa'ig noqonoo bannaanaan iطlaaquhu in la iطlaaqo markaysagaa yacnii qowlka markaa tarjiixa lilkhulfi khilaafka la ysku khilaafay darteed fii furuucihaa markaysagaa faracyaalkeeda la ysku khilaafay iyo wa cadami ta'allufi iyo inayna markaysagaa iswaafaqaynin la'aanteed iyo wa cadami ta'alluf ata'alluf waxa weeye waa markaysa waxaan markaa iswaafaqii baa laga tilmaamay bimacnaa furuucdii baan iswaafaqayn baa looga jeeda waljazmu yacni markaa jasminta la goynayo fii bacdi alfuruuci faracyada qaarkood la jasminayaa rubbamaa biaxadi shiqayni jaa'a rubbamaa jaa'a inuu yimaadaa laga yaabaa biaxadi shiqayni labada dacal midkood uu ku yimaadaa faclaman markaysaga ogow laakinahu ha yeeshee markaa jasmigaasi fi lbacdi minhaa bacdi furuucda ka miduu ku sugan yahay yacni ay kaa'inu fi lbacdi minha bacdi furuucda ka mida ayuu ku sugan yahay bacdiga kale hamoodin iyaguna in sidaas loo arjaxayo oo markaad aragto faracyada qaarkood oo gees la arjaxayo oo qawaaciddan soo gudagelaysa labaatankaa ha u qaadan faracyada kale aan laguu sheeginna iyaguna markaa inay sidaa kala mid yihiin waxaaba dhici karta iyagana darafa kale in la arjaxo oo la jasmiyo wa ana ushiiru waxaan ishaarayaa naxwahu jasmigaa xaggiisa qaarkii baan markaa tilmaamaya naxwahu ay naxwa aljasmi yacni ama naxwaalfuruuci faracyada markaysagaa xaggoodaan tilmaamaya ama jasmiga xaggooda faracyada qaar la jasminayaan ishaaraya liman tafatana waxaan u tilmaamayaa ciddii markaysagaa fiiro yeelatay oo u fiirsatay waqad jacaltu waxaan ka yeelay kulla jinsin jinsi kasta oo minha yacni ka mida fii dimni faslin fasal gudaheed baan ka yeelay oo laa yaziidu canha aanu siyaado ka yeelanayno fasalka aanu ka baxay fanxasarat waa koobantay idan wakhtigaasba fusuululbaabi fasalladii baabku waa koobmeen arbacatan ay fii arbacatin afar gudahood bay ku koobantahay washukru shukru naquna lilwahaabi ilaahay deeqda badnaa ayay markaa u sugnaatay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka